assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo ad iga daawanaysaan ramadaan mubaarak muuqaalkan waxaa idinkula wadaagi doonaa qayb kamid ah cashir aan hore idinla wadaagay ama muuqaal hore aan idinkula wadaagay kaasoo aan kusoo qaatay saddex dhalo ee u baahan inaad buuxisid taasoo ah life styleka noloshaada dhalooyinkaasi haddaad daawateen qaybta ugu sareyso waxaan ka dhigay cagaar ama green waxaana ku qornaa green growing qaybta ugu hooseyso waxaan ka dhigay waxa la dhaho bunni ama qaxwo saa u taqaanaan waxaana ku qorneed brown dying xigmadaasi insha allah waxaan rajaynayaa inay wax badan idinka anfacaan taas ayaan marka maanta soo qaadan doonaa sababta aan ugu baahannahay inaan kobacna ee aan growing sameyno sida dooga ama cagaarka kale aan ugu korno sidaad ogtihiin badanaa waxyaalaha aan ka hadlo ama aan soo qaato haddii aad ila socoteen waxay tahay waxa la yidhahda self study self study waxaa la yidhahdaa qofka inuu nolosha isbaro dhacdooyinka maalinlaha ah ee qofka uu la kulmayo inuu wax ka barto noloshiisa qofka isaga oo gurigiisa jooga howl maalmeedkiisa ku jiro inuu isu noqdo macalin wax barto saad ogtihiin iskuol in la aado waa nidaam la diyaariyey oo loogu talagalay caruurta marka ay yaryar yihiin maadaama ay khibrad lahayn aqoon aysan lahayn ay adduunka hadda ugu horeyso waxaa loo sameeyey plan ama qorsho ama istraatiiji ay raacaan kaasoo ah ilmaha markuu galaaska soo galo macalimad ayaa usoo gelayso wuxuu ku xisaabtama waxaa leey waqtigaasi waqtigaasi waxaad qaadanaysaa xisaab waqtigaasi waqtigaas waxaad qaadanaysaa ceel sayniskii waqtiga waxaa qaadanaysaa englishkii waqtiga waxaa qaadanaysaa social study qorshahaasi marka ilmaha loo sameynay ama balaanka iskuolka ilmaha uu sameeyey waxay ka caawinaysaa xilli kastoo cashirkay qaataan inay ku xisaabtamaan uu saxmo markaa garaadkooda ama caqligooda ah planning inuu saxmo islamarkaana wax la baro ay ku weynaadaan ilaa dugsigii sare ay ku dhamaystaan haddii jaamacaday u gudbaan qof weyn ay noqdaan qofkii markaa isagoo wuxuu soo baxayaa qof strategy leh og waxa uu qabanayo dariiqu u socdo qorshaha waxaan u sameynaya laakiin qofka hadduusan iskool aadin iskool baranin xoogaa istraatiijiyadu way ku adkaanaysaa marka laga soo taga marka istraatiijiyada iskuulka uu kuu diyaariyay laakiin cilmiga iyo waxbarashada waa waxa aad baranaysid ee iskuulka ma ah marka waxa aad baranaysid haddii aad qorshe u samaysatid istraatiiji adiga aad leedahay aad dejisatid ee aad raacdid ee adigaad isaga dhigtid caadooyin dayle aad u samaynaysid qorshahaasi waxaa kuu fududaanayso inaad adigoo gurigaada joogo wax kasta aad baratid saacadoon baa lagu xisaabinaya aad tusaalo kale markaad iskoolka aadid iskoolaadka aad tagtid saacadaa lagu xisaabinaya waxaa lagu leeyahay haddii intaas oo saacadood aad qaadatid waa mastering aad ku noqonaysaa xiisadaasi ama maadadaasi saacadahaas marka haddii adiga saacadihii aad isgeliso adoo gurigaada joogo adigoo nolol maalmeedkaada haysto adigoo shaqaynayo saacadihii inta aad qorshaysatid noloshaada aad gelisid waxaad noqon kartaa master inta aad rabtid cilmi ayaad baran kartaa adigoon howlahaada caadi wato haddii caruur aad hayso caruurtaada wato haddii guri aad ka shaqaynaysid gurigaada ka shaqaynaya haddii aad dowlad u shaqaynaysid iyo xafiisyadaada adoo ka shaqaynayo haddii aad shirkada u shaqaynaysid adoo howlahaada watid ayaad sidoo kale cilmigaasi isu bari kartaa si adiga kuu qorsho ee ku go-aansan so waxaa la yidhahdaa self study mar walba waxyaalaha marka aan ka hadlo waxay tahay waxyaalaha nolosheena maalinlaha ah inaan wax ka barano then cilmi badan iyo caqli wanaagsanoo badan aan kala kulano taasoo ah in anaga wax isbari karno hubaal waa inaad wax isbari kartid laakiin waxay u baahan tahay in sidii ilmihii oo kale adigii aad strategy samaysato saacadahaada aad ka faa'iidaysatid aad ogaatid waxaad haysataa afar labaatan saac afar labaatankaada saacadood saacada aad wax baranaysid saacada aad adiga dadkaada ama ehelkaada ama qoyskaada ama gurigaada caawinaysid saacada aad seexanaysid oo aad nasanaysid inaad kala qaybiso maalin kasta afar labaatankaa saac oo aad xisaabtantid isbuuc kasto isbuuc kasta waxaa ku jirta boqol lixdan iyo sideed saacadood boqol iyo lixdanka iyo sideedda saacadood isbuuc markay kaa dhamaato inaad isla xisaabtantid waay sababto iskoolkaad aadaysa iyo shaqadaba waa laguu xisaabinaya waxaa lagu leey isbuucii intaasoo saacadoodaa jirto haddii aad intaas maqnaato waxaad noqonaysaa qof xiisadii aan la qabsan karin sidoo kale haddii adiga markaad isku waajib yeesho isbuucaasoo dhan saacadahaasi boqol lixdan sideedda saacadood meeshay kaaga baxeen ma tahay meel waxtarkuu leh ma tahay cilmigu adiga aad naftaada wax kusoo kordhinaya horumarkaada mustaqbalkaada waa hubaal inaad isbedel samaynaysa waa hubaal in aad noqonaysid double master iyo b h d adigoo gurigaada iyo howlahaada nolol maalmeedkooda ku jiro haddaad qorshe samaysatid qaybta aan hadda maanta aan qaadanayno waxaa dhirahdaa qofka biniaadamka laba le laba ayuu mid yahay number one oo ah midda koowaad inuu qofka sameynayo kobac growing inuu sameynayo oo qofkii uu abuuranayo beer maskaxiyan qalbiyan iyo jiriinba ah beertaasi oo ah green oo kobcayo labo inuu qofka uu maxay ahaaday iska nool yahay uu dhimanayo dhimashada maaha inay nafta kaa baxayso laakiin shaksi ahaan qof ahaan uu dhimanayo maxaa yeele qofka hadduusan kobcaynin qofka wax baranaynin qof isbedel samaynaynin qorshe lahayn qofkii wuu dhimanaya niyad ahaan uu dhimanaya maskaxiyan ahaan uu dhimanaya caqli ahaan uu ka dhimanaya so marka qofka wuxuu noqonaya marka daayin waxaa marka loo soo qaatay greenka waxaa loo soo qaatay waxay tahay xilliga la yidhaahdo springka la yidhaahdo ama xilliga beerta la yidhaahdo dhulka wuu cagaartaa ubaxa ayaa soo baxa geedaha caleen ayay dhalaan dhulka wuu qurux badnaadaa so marka qofka sidoo kale marka uu isaga cilmi kororso sameynaya noloshiisa dayli maalintii afar iyo labaatankiisa saac qorshe intuu u samaysto uu wax baranayo waa sidii doogaasoo kale cagaarkaasoo kale oo aan waqti go-an lahayn ayuu kobcaya afar iyo labaatankii saaca labayo tobanka bilood ee sanadka haddii adiga aad go-aansato inaad kobacdid sida ayaad green u ahaanaysaa aad kobcaysaa cilmigaada caqligaada garaadkaada xirfadaad baranaysaa wax cusubaad baranaysaa nolol cusubaad la qabsanaysaa isbedelaad samaynaysaa waxbaad akhrinaysanaysaa diintaadaad baranaysaa macnaha dhinac kasta qofka kobcayaa tahay labayo tobankii bilood ee sanadkaba green ayaad noqonaysaa laakiin marka aadan waxba isbaraynin horumar aadan samaynayn qorshe aadan lahayn dadkaasi aad iska raacaysid oo aad tahay dhaan raac waxay dadka sameeyaan iska samee waqti badan iska lumi baraha bulshada waqti ku lumi kani daawo video kale ordaay daawo mid baa laguu soo diray gabar baa kusoo wacaysa iskala hadal danaha macnaha qorshe ma lihid waxaa tahay qof kala daadsan marka maxaa tahay marka waxaad noqonaysaa qodobka labaad oo ah inaad brown noqonaysid oo aad dhaayin noqonaysid oo aad dhimanaysid caqliyan cilmiyan maskaxiyan inaadan kobceyni aad dhimanaysid waxaa marka jiro xilliga xagaaga marka la gaaro dabeelo badan ayaa dhaca dabeelahaasi waxa ay daato geedaha caleentooda way isbedeshaa waxay noqotaa bunni wax la dhaho ayay noqotaa brown ayay noqotaa brown marka geedaha noqdaan caleentu way daadataa so marka xilliga jilaalka la gaaro geedihii waxa soo haraya qaawan ee wax caleen aan lahayn qofka biniaadamkana sidoo kale haddii uusan kobcaynin haddii uusan waqtiga ka faa'iidaysanaynin qorshe lahayn hadafyo cadcad ee u raaca uusan lahayn yoolal cadcad ee qofkaasi u hoygsada uusan lahayn qof dayle noloshiisa isla xisaabtamaayo ee wax isbaraayo ee wax aqrinaayo xirfado baranaayo qorshe leh hadduusan ahayn sidii geedahaas ay caleentay uga daadatay ayuu qofkii noqonaya caqliyan cilmiyan maskaxiyan shaqsiyan jir ahaan dhinac kasto qofka uu ka dhimanaya oo dhalooyinkii aan soo qaadanay ee ahaa saddexdii botol ahaa midna ma buuxinayo waqtigiisa baraha bulshada ayuu ku luminayaa heblaayo waxay tiri hebel wuxuu yiri inaad cid xamataan inaad kuwa adigoo kale kaa liita aad la fariisatid inaadan lahayn hiigsi inaadan lahayn horumar inaadan lahayn qorsho inaad iska dabalaabatid noloshaada oo aad noqoto qof dhimanayo ugu dambeenna waad dhimanaysaa maxaa yeele cudurro badan ayaa kugu dhacaya jirkaad difaac ma yeelanayo ma noqonaysid qof caqli badan ee noloshiisa maareyn kara ma noqonaysid waxaad noqonaysaa qof maantoo dhan calaan calo ee cataabo ayaad noqonaysaa dadka kale wax ka sugo in wax loo sameeyo rabo in wax loo qabto rabo maxaa yeele waxba maadan baran maxaa yeele waxba maadan qabsanin noloshaada isbedel maa samayn waad dhimanaysaa so ugu dambeyn waxaad noqonaysaa qof waxba aan ahayn cid ku rabtana ma laha dadka biniaadamka aad aragta ama ehel ha noqdo ama asxaab ha noqoto ama saaxiib ha noqoto ama cid kasta waxay kugu jecel yihiin markaa tahay qof wax gal leh markaa tahay qof wax tar leh markaa tahay qof wax soo saar leh markaa tahay qof naftiisa isku fillaan markaa kadambe dadka ku jeclaanayaan laakiin qof naftiisa gabay cidna ma jeclo maanta haddii aad wadooyinka martaan magaalooyinka aad tagtaan imisaa qof ee waalan ama nolosha ka dhaca eed wadooyinka ku arkaysaa tanka qiimee dadkaasi dadkaasi waa dad brown ah dee are dying way dhimanayaan macnaha maskaxiyan ayay ka dhimanayaan jir ahaan ayay u dhimanayaan maxaa yeelay sababtoo ah ma haystaan waxa la idhaahdo qaybtii wadadii ahayd growinka ahayd ee growinka ahayd ma haysan marin ma haystaan maanta oo dhan meeshii shalay ay joogani ku noqnoqonayaan halkiibay joogayaan inay sii liitaan maba wax u kordhay malaha keli da ayaa u kordhayso markastoo da ay ku korodho ee cilmiyan iyo caqliyan iyo maskaxiyan iyo aadan adiga isbaranin oo aadan caafimaadkaada ku dadaalin oo aadan hurdadaada ku dadaalin oo aad noloshaada iyo caqligaada iyo kobacaada iyo diintaada iyo iimaankaada aadan ku dadaalin waa markastoo aad sii dhimanaysa daawada adigii daawanaya maanta waxaad samaysaa bal isxisaabi saddexdan arrimood ee aan kula wadaagaya samee number one waxaad samaysaa number one horta buugii qalin qaado buugii qalin qaado number one markaad buugii qalin qaadatid waxaad is weydiisaa su-aalahan su-aasha koowaad ma qofka maanta la sheegayo ee daayinka ah ee brownka ayaan ahay mise waxaan ahay qofka greenka ah ee garowin sameyna waa su-aasha koowaad markaad ogaatid haddii aad garowin sameynaysid sideen kusii laba jibaari karaa haddaad ogaatid inaad daayin kusii socoto sideen green ugu bedelin karaa oo aan ku noqon karaa qof kobac ah lambar saddex waxaad samaysaa tijaabo ah bil kasta hal mar meeshii bishii hore aad joogtay hadday noqoto xirfad hadday noqoto cilmi hadday noqoto caqli hadday noqoto kobac hadday noqoto isbedel meeshii bishii hore aad joogtay maad joogtaa mise waxbaa kugu kordha bil kasta isxisaabi waxaa kuu soo bixi doona inaad garowin samaynaysid iyo inaad daayin samaynaysid markaad bil kasto hal mar isxisaabisid number afar qorshe joogto ah samayso oo waqtiga ka faa'iidayso maalin kasta afar labaatan saac ayaa kusoo marto isbuuc kastana boqol lixdan iyo sideed saacadood ayaa kusoo marta xisaabi meeshii kaaga baxday iyo waxaad ku qabanaysa lambar shan waxaad samaysataa haddii ay kugu adag tahay qof coach ah ee ku hago qofkaasi oo kula xisaabtami karo qorshe inta uu kuu sameeyo kula xisaabtami kara isbuucan waxaad qabatay wixii kaa qaldamay iyo wixii kuu sax hal mar isbuuci qof coach ah samayso maxaa yeele qofkaasi haddii aad samaysto wuxuu kaa anfici doonaa noloshaada inta ka dhimanoo badhan ayuu anfici doonaa waxaa laga yaabaa afar bilood shan bilood saddex bilood inay kugu qaadato inuu qofkaasi qorshe kula dejiyo ee uu ku hago ee uu ku tuso sida caadooyin fiican aad u samaysan lahayd laakiin noloshaadoo dhan uu ku caawiye ay ku caawiso cilmiga qofka aad ka barato sidaa darteed waxaa samaystaa qof kooja ani waxaan leeyahay arday badan oo aan koojo ahay qaar baa isbuucla ah qaar baa bilo ah qaar baa labadii bilood hal mar aan la kulmaa ee aan la saxaa structurekooda qofka marka ugu horeysa isbuuclu noqon karaa laakiin qofka hadduu qof wax barti yahay oo keliya u baahan yahay inaan jadwalka la saxo waxay noqonaysaa bishii hal maraan uga dhigaa marka taas waxay kaa caawinaysaa marka inaad heshid istraatiijiyadii aad raaci lahayd iyo caadooyin fiifiican inaad abuuratid si aad u kobacdid oo aad u noqotid green growing qof kobcay si aad u noqotid so iyo qodobka ugu dambe horta ilaahay talada saaro mar kastaba ood ilaahay talada saaratid oo ilaahay aad ka baridid xaaladda aad ku jirto inaad ka baxdid ilaahay wuu kaa bixin karaa laga yaabo inuuba qof kuu soo diro laga yaabo muuqaal yaroo aad daawatid inay noloshaada wax badan ay ka bedesho sidaa darteed qodobadaasi adigoo raacaya waxaan rabaa inaad noloshaada maanta laga bilaabo sakin kasta daqiiqad kasta aad isweydiisid oo aad tidhaahdid ma green baan ahay oo waan grow garaynaya waan kobcaya mise brown ama bunni ayaan ahay waan dhimanayaa hoos ayaan u socdaa nusqaan ayaan ku jiraa ma nusqaan baan ku jiraa saacadaha waxaan sameynaayo ma yihin waxa nafteeda wax ku kordhinaayo mise waa wax kobac ii wado ee i kobcinayo hadda kadib naftaada isbedelaad ku arkaysaa markaad la xisaabtantid aadaad mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa muuqaalkan at least ugu yaraa inaad wax badan ka barateen daawada haddii aad cusub tahay ee markii kuugu horreysay aad soo burqatay janaalkayga soo dhowow subscribe dheh si aad u heshid muuqaalada aan soo dhigo sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan sii sheer garee si uu u gaara asxaab kale oo fara badan aad baan idin salaamayaa ramadaan mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu